runtii shirkii dadku in badan laga warsugayey oo maalmaha doorkaa socday runtii si aan jeclayn buu isaga soo dhammaaday marka madaxdiina waa iyaga kala tegay inta badan marka odayaasha dee isku soo haray oo dhowrka ah oo maaragtay iyaguna maaragtay maanta iyo aan filaya inay kala soconayaan xalay maaragtay adigu shirkoodii iyo warqadda dhowrka qodoba ku yaala maaragtay dambe ay soo saareen runtii wax badan oo hadda macno leh yaa wax suba maaragtay oo siyaadaha ku jira ma laha waa ka xunnahay maaragtay shirka inuu maaragtay burburay oo waxaa la dhihi karaa isbaahisiga yaawal ka dhexeeyey xitaa isafgarashaha oo ka dhexeeyey maamulada gobolada xitaa ayaa maaragtay sii burburay laftigiisa oo midoobe iyo axaaf iyo hadda ragga saaxiibadooda garowa kaga dambeeyey maaragtay shirkan dambe ay daba ay qabteen xitaa waxaa waxaa la dhihi karaa xitaa intii awal xiriir xataa jiray ayaaba maaragtay sii sii sii xumaanaya ama maaragtay sida hadda wararka aan ku maqlayo xataa xiriirkooda inaanu sidii hore ahayn baan baan aan maqlayaa maaragtay mulka odayaasha gobolada madaxadka ah marka muhiimaddu de waxay ahayd in dowladdii federaalka ahayd madaxdeeda iyo maaragtay maamuladii gobolada inay maaragtay qodobadii laga wada hadlayo lagu heshiiyo kuwaasna maaragtay laguma heshiin runtii iyadoona waxaana jiidaa laga gaarin habeeraatee ayaa meesha lagu kala tegay marka wax hadda cusub oo shirkaasi ku jira iyo daculays muhiimad uu leeyahay iyo cid sugaysay waxaa ka soo baxaya iyo inuu xataa saddex nin oo ka mid ah odayaasha meesha isugu yimid inay shir kala qabanayaan waxba macno male adigu runtii waxay ula jeedaan xitaa maaragtay wax la fahmi karo maaha malaha odayaasha waxay ka xashoodeen kulli yani meesha waxba kama soo bixin de waxbaba kama soo bixin waaba lagu kala tegey marka saddex odayo kasoo maaragtay gaar u shiray waxba maaragtay hadda ayaga laftooda wax cusub iyo wax macno badan oo leh inta ay hadda sheegan baa horay wa waa u jireen oo maaragtay xiriir waa lahayeen maaragtay heshiis way iska ahaayeen waa maaragtay intaba arrimaha iyo hadda soo saareen intaba arrimaha horay wada shaqayn jireen baa marka anigu waxay ilata wax cusub kuma jiraan laakiin muhiimadda gaarkaa oo iyaga isku reebtay oo maamuladii kaleeto ay uga tageen ma la soran karaa khilaaf baa jira ay ku maqan yihiin oo maamul goboleedyada kaga maqan yihiin galmudug iyo iyo jubbaland
ha de khilaaf waa jira de kaas waa cad yahay qarsoon oo de shirkii socday maaragtay raggaasi ka tageen intaasna de isfaham bay ahayd waxay isfaham darra timid bay ahayd oo si guudna waa la isu afgaran waayey oo maamuladii gobolada iyo dee xukuumaddii federaalken waa isku afgaran waayeen haddana dhexdooda xataa way sii qancin waayeen oo maaragtay deni oo ugasha maaragtay fidiye oo asaga maaragtay fadhigiisii lagu shirayey runtii waxa weeyaan saaxiibadiis kale waa inay sii joogaan oo shirku sii socdo xataa waa waa waa waa ku qancin waayey waxaan xataa maqlayaa maaragtay inu arrintaas laftiisu aada uga xumaaday wararkii iga soo gaaraya xagga madaxtooyada laleeyahay maaragtay runtii waa ka ashtakooda arrintaas oo maaragtay raalli kamu ahayn inay maaragtay jubbaland iyo galmudug ay shirka ka baxaan marka arrintaas xataa waxa weeyaan khilaaf awal ki kii horeo jiray oo awal udhexeeyey laba dhinac keliya udhexeeyey waa ka badtay khilaafku xitaa maarta waa tan hadda shirkani iyo kabixidooda raggaasi wuxuu sii abuuray xitaa inuu kalsoonidii ka dhexaysay maarta isbaahisiga maamul gobolada dhexdooda xataa inuu sii kala sii kala daato marka taas waa wa wa wa sidaasay waagtahay maaragtay in xitaa xiriirkii dhexdooda xataa usii usii xumaaday
shirkan inkastoo aan waxba ka soo bixin marka laga reebo eedeymo ay jeediyeen galmudug iyo jubbaland markay shirka ka baxeen eedda shirkan adigu maadaama cilmi baare tahay burhaan saxafina tahay wax qora yaa is leedahay way kaliftay in shirkani uu burburo ma dowladda dhexaa mise maamul goboleedyada
waxay tahay cid cid maaragtay qolo walba mawqifkeeda bay ku adkaysatay meeshii ay joogtay unbay maaragtay waxaa muuqata inay maaragtay kasoo degi weyday xal dhexdhexaada in la keeni waayo cid maaragtay udhexaysay oo de dhexdhexaadinaysana mayan jirin maaragtay oo saddexaad marka waxay kule eed waa wada leeyihiin dhammaan madaxdii meesha isugu timid mas-uuliyiintaas maaragtay runtii eedu igay wada saaran tahay waayo mid ay wadaagaan weye cid gaara hadda maaragtay la oran karo maaragtay gaara waa u leedahay ma jirto waayo dadku markii horeba khilaaf baa jiray kala aragtay duwanaan baa jirtay qodobo la isku hayay baa jiray dabadeedna waa maaragtay heshiis waa wax dhaca weya wax maaragtay inta badan khilaafyaadka siyaasiga marar badan bay dhacdaa sidaan in maaragtay xaaladuhu ku dhamaadaan in isafgarad la gaarana wa wa way timaadaa in maaragtay shirarka iyo maarata wadaxaajooda socdo ay najiida la-aan ku dhamaadaan waa wax maaragtay in badan in badan dha dhacdo weye wax la filan kara weeyaan marka awalba maaragtay shirarka waa maaragtay waa dhici jireen waa la isugu imaan jiray waa la wada xaajoon jiray xitaa haddii aan maaragtay raalli laga ahayn oo aan maaragtay waxaa laga wada hadlayo aan aan maaragtay aan si dhaba looga heshin waxay keliya maaragtay in badan ka xishoon jireen marar badan in yidhahdaan waxaan ku kala tagnay shirkii najiida la-aan baan ku kala tagnay sidaan oo kale ku dhammaaday waa xoogaa moodaa inay mararka hore ka xishoon jireenoo iyagoo aan xataa isafgarad buuxa gaarin inay waxun qori jireen oo waxaan la fulinayn oo haddana markii laga soo tago isla bilo gudahoodba qayladu halkii bay ka bilaaban jireen taas xataa iminka waxaa moodaa xoogaa waxa le weji badbaadinta maaragtay face saving waxa kala lagu yidhaahdo oo ah maaragtay xoogaa ceebka gabasho maaragtay in xataa tii hataa hadda la keri waayey ya oo xitaa wixii aan maaragtay afgobaadsi xataa arrintii waa waa dhaaftay waa jiri waayeen burhaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama horey la arki jiray in inta badan puntland iyo hir galmudug iyo jubbaland ay isku xiraayeen xilligii dowladdii puntland ee tan ka horreysay iyo xitaa muddooyinkii ugu dambeeyey ay si aada isugu xiraayeen oo nairobi ay ku shirayeen xagga hadday yimaadeen la aaminsanaa inay isku aragti ahaayeen ma lays odhan karaa xulufaysi cusub oo dowladda federaalka ah gacansaar la leh baa furmay oo shirkan dowladda federaalka baa ka dambeysay saddex geesoodkaay oo garowa ku qabsoomay oo yacni puntland baa ka mid noqotay inay taageerto nidaam waxyaalihii awal diidanayd dowladdii tan ka horreysay oo kale oo federaalka si toosa barnaamijyadooda u taageerta
waa marka si loo fiiriyo dabcan waa waa u ekaan kartaa haddana maaragtay waa sidaa ma ahana waa la oran karaa marka waxa weeyaan markii hore odayaashii wada socday ee maaragtay nidaamkan gobolada ah maaragtay iyagu yaabkan spicy gobolada bilaabay maalinba mid baa ka baxayay marka xukuumadduna fursad waxay heshay maaragtay in kuwii isagoo bedelay odayaashii meesha ka tegay sida shariif xasan iyo waxaan ku idhahdaa inay maaragtay bedesho oo maaragtay saaxiibo cusub ay samaysato maamuladii ka samaysatay hirshabelle oo sidoo kale la la heshiiso maaragtay culeys badan ay saarto dabadeedna maaragtay intii soo hartay haddana iyaga laftigooda aan mabaadi adag oo isku hayn kara oo ay ku midaysan yihiin runtii maaragtay waxaa muuqata inayna jirin kuwa hadda maaragtay cusub haddana sbais cusub oo samaysma laftigiisu berri waa maarata waa waa waa burburi karaa haddana si kale ay noqon kartaa waxaa dhici karta kuwa hadda ay ishayaan galmudug iyo aan sheegeyno maaragtay jubbaland ritol in la arkay iyagii maarata xukuumaddii way saf gartay haddana kuwa hadda meesha jooga laftigooda la arkay dhinaca kale inay ayaguna tagaan wuxuu maaragtay waa maaragtay maarata silsilad sidaa u wareegeysa wey waayo waxa weye mabaadii maaragtay muuqda oo ii sheeg oo wuxuu heshiis lagu yahay baan jirin waa iska masaalix maalmeed ah weeyaan maaragtay oo u badan inta badan ay hagaan damaca shaksiga ee hogaamiyaha maamulka markaa ku fadhiya meesha jooga wax maaragtay masaalixda guud ee dadkiisa iyo maaragtay maamulkiisa iyo maarata kuseymaha waa wax masaalixda shaksiga qofka weye marka haddii loo tallaabo loo soo qaado xaggiisa ama waxa loo xoogaa loo sii daayo waxa weyaan intaaba ku dhamaataa dhici karta hadday kasoo qaada xukuma waxay isku hayaan galmudug iyo maaragtay marka laga hadlayo farmaajo iyo xukuumadda federaalka o kale waxyaalaha uu sheeganay hadday yidhahdeen okay waan ku dayna maaragtay sheeg arrintaas faraanka waxaa dhici karta intan layidhahdo marka waa heshiiyeen oo waa iska saaxiib sidoo kale axmed madoobe sidoo kale berito waxaa la eegay inaad aragto deni oo dhinaca kala taagan iyo maaragtay jub isheeg koonfur galbeed ama maaragtay lafta garen iyo jawhar oo qaylinaysa waayo wixii maaha maaragtay labada dhinacba arrimaha ka socda khilaafkooda maaragtay khilaaf masaalixda waaweyn ee dalka maaragtay masiirga ku salaysan oo maarata waxyaalo laba taabtaana ay difaacayaan ma jirta kulli waxa waya waa masaalix maaragtay shaksi markaad fiiriso aniga aniga waye xaaf waxa weye waa aniga waye dowladdii federaalka iyaga laftigooda arrimahooda maaragtay waxyaalaha ay miiska keenayso ay ka hadlayso oo ah xilliga haddii doorasha dhici weyda in maaragtay xilliga loo kordhiyo waxyaalaha maaragtay ay ka qabaan aragtiyaha ay ka qabaan maaragtay arrimaha kale maamulka iyo awoodaha iyo haddii kuwaanay ka tanaasulaan oo maarata ay maarata ku heshiiyaan arrimaha shaksiga in maaragtay laysaga tanaasulo waxaad moodaysaa marka inay wuxuus aan ahayn maarata masaalixda waaweyn ee dalkii la ilaalinaya kulli waa arrimo shaksiya oo maarata oo ku saabsan xukunka iyo awoodda maaragtay hogaamiyahaasi ama maaragtay kooxdaasi qofeed wey marka waa waa waa saasay marka u wareegeysaa maanta oo dhan maaragtay maalin badnac way taagan waa gartay mala ma ma la is odhan karaa in ay isfahmi waayaan madaxda soomaalida door bay ku lahaayeen wadamada deriska ah oo inta badan loo tiriyo inay soomaaliya u kala qaybsan tahay oo qoloba ay qolo gacan saar la leedahay
waa dhici karta waa la is odhan karaa intay hadda laakiin saameyntaasi hadda la eg tahay dabcan hadda kama hadli karo marar ay saameynta xooganayd baa jirta laakiin hadda waxaad moodaa sidii hore inaa maamulada gobolada iyo marka la fiiriyo wadamada hadda deriska ay waxaa aad moodaa inay sidii hore ahayn oo hadda xagga xukuumadda iyo